Waxaa weli deegaan ka tirsan dhulka uu ka arrimayo maamulka la baxay Somaliland ka socda diyaargarow ku aadan doorashooyinka uu qaban doono maamulkaasi. Xisbiga Kulmiye oo ah kan talada haya ayaa isku soo bax ka dhigay magaalada Sheekh kadib waxa ka dhacday halkaasi shiqaqo taasoo sababtay in qolyo kale ay tuureeyaan amaba ay shiidaan kuwaasoo iska soo horjeeda taasoo dhalisay khasaare kala duwan. Gudoomiyaha degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in shaqaqadan ay ku dhaawacmeen in ka badan toban ruux ee u badan ciidamada booliiska ee maamulka la baxay Somaliland, burburna uu soo gaaray tiro gaadiid ah. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
maanta shaqaaqo ayaa dhacday waa maalintii labaad ee banaanbaxa xisbiga kulmiye u lahaa bacda markii ay dhammaatay xafladii dabaaldegu ayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye oo wadooyinka maraya ayaa waxaa ku kulmay shiid markii dambe adigu ku baahay degmada in badanna uu shiidkaas uu socday ilaa uu gaadhay in la xakameyn kari waayo uu faraha ka baxo boolis ka baxo wallaahi xaqiiqatan ma odhan karno ciddaasaa bilowday laakiin waxaan odhan karnaa un inay tahay isku dhac laba taageerano ilaayo hadda ma jirto laakiin dhaawac waxaa dhaawacan ilaa labaiyo toban qof sideed qof waxaa la keenay dhakhtarka oo siwagaas maacus baaku ii sheegay afar xubnoodna hadda la soo wadaa waxaan u badanyay ciidamada booliska oo dhaawacyo dakharaa qaba oo mataqaanaa shiidkii sababay laakiin khasaare kale oo intaa ka weyn ma jiro baabuur shiidku sababayna way jiraan oo Ma ahan marka ugu horreysa shaqaaqooyinka noocan oo kale ah ay ka dhacaan Somaliland.